waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xamdi cali waa nin u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaaliyeed waana wariye ka shaqeeya idaacadda tri c r community radio xamdi fasaxyada iskuullada caruurta iyo waxbarashada guud inagoo weli ku jirna aabba ahaan fasaxa haatan aynu ku jirna adigii caruurtaada bal marka hore maxay iniga dhignayd ama sideed u qaadateen niyahow waxay dabcan horta aragtida iyo waktiga aad isu hesheen adiga ciyaalkiibaa batay taasaa xaqiiqo weeye meesha aan ognahay weliba khaasatan kuwa iskuulka aada aroortii sabtigi axadda mooyeene dowrar ay ka lahayaan haddana galab ay soo noqon hayaan hadda waxooga wakti kale oo aad isu heshaan yay keentay marmarna iyaga naftigooda markay maalmaha u horreysay yar nastaan waxaa laga yaabaa inay dareemaan caajis waxa dhaha ama boorin ay dhahayaan marka haddana marka waxay u baahan tahay marka laga maarmaan ah inay waktigaa fasaxa looga faa'iidaysto kulajiiritaan ayaga aad la joogto unoo is aragtaan ood la sheekaysato ama wax isweydiisaan kale inuusan noqonine waxooga u kaloo dhaqdhaqaaq ah ama activity ah in loo sameeyo waa arrin muhiima weeye marka inahaasaan isku dayay inaan oga faa'iidaysto aan meelo isu raacno magaalada gudaheeda ah inta badan ahaada marna aan kor u yara baxnay baan magaalada ka yara baxnay si fiican haddii aan si guud haddana u eegno fasaxyada caruurtu muddo dheer iyagoo waxbarashada markaas soo waday si gaara caruurta hadda ayaan xoogga saaraynaa marka ay iskuulka muddada labada bilood ka yar ee fasaxa ay yihiin nafsi ahaan iyo dareen ahaan maxay oga dhigan tahay maxayse u baahan yihiin
ayaga horta waxay oga dhigan tahay horta marka koowaad u horeysa waxoogow iyaga waxay u tahay wanaag bay dareemaan oo maadaama roortii kalihidda ay kala hayeen iyo homeworkgii iyo arrintii lixsaabtankii ay yaraanayso laakiin sisaan markii hore idhi dirba wax yar kadib waxay isu bedelaysaa inay maaragtay racaaj dareemaan oo maaragtay maadaama oo inad shaqo qabanaynin oo waxyaala kale samaynaynin marka iyaga taas bay u tahay marka in maaragtay ay looga faa'iideeyo oy waxyaala activity wax la dhaha sameeyaan waxaa kaloo iyadana xisaabta u baahan inaan ku darno oo iyadana ciyaalka wax weyn u ahaa markay fasaxi laga noqdo oo iskuolkii dib loogu noqdo galaaski waxbaa la su-aali oo waxaa la dhihi xageed aadeen maxaad samayseen baa laisdhihi marka waa inay ilmihii marka ay wax ay sheegaan iyagana hababa yaraad wuxuu doonaba ha noqdee kuwaa laga yaaba inay dhahaan dibaddaan aadnay marka haddayna taas suurtagal ahayn oo iyadaan ognay adag tahay haddii ay dhahaan waxaan aadnay moviga noocaasaan soo daawanay ama haddii kale waxaan u baxnay banaankaan u baxnay oo meel meeshaas aan soo tagnay oo maaragtay aan maalin aniga qoyskii reerka nag iyo aabbiyi hooyi iyo walaalahay aan isu raacnay ama maaragtay maqaaxibaan tagnay xataa aan kasoo cuntaynay waxaasoo dhan waxay noqonaysaa inay ka noqdaan qeyb ka ahaa sheekada dhacaysa oo maaragtay iyagana qeybtooda ka sheegaan yay marka si innaga dadka waaweyn aan macno weyn inoosii samaynaynin iyo iyaga si dadban macno runtii aada u weyn ugu samaynaysaa oo ah inay ay maaragtay iyaga naftigo sheekadii la qabsadaan ay dhahaan ha anaguna xaggaasaan tagnay anaguna xaggaasaan tagnay waxaasan soo samayn
dhanka kaleete waalidkii haddaynu u dhimaadno caruurtii iskuulka aadaysay oo guriga fadhidaa dad dhalinyar dad da-yar oo dhaqdhaqaaq jecel oo orod jecel oo macnaha nololi ay ku jirto maxaa looga baahan yahay iyaga lafahantooda waalid ahaan maxaa culays ka saaran muxuu noqonayaa fasaxaasi waxa iyadana in maadaama uu ahaa saan sheegnay de marigii hore uu ahaa waxa ruutiin qorshaysan oo aroortii ay kalahahayaan maanta o dhan ku maqnaanayaan ahayd waa saad sheegtay dad weliba haddana energy iyo ku jirta weye ficil badan ku dhex jiro markay yar yar yihiin in macnaha qorshe loo qorsheeyo oo kasoo qaad markay ugu yar tahay isbuucii mar la bixiyo ama maaragtay xataa la raaco inay ay banaanka kusoo ciyaaraan oo or ordaan oo enerjigii maaragtay bar ay sii daayaan ayadoo iyadana ay muhiim tahay de ini oo weliba aan u malaynhayo beryahan dambe meel ma ahe way jirtaa soomaalida ina inay yar taabanaysa inaan ciyaalkii la fasixayn weliba kuwa teenagerka ah oon la dhihin orodoo banaanka iska aado iska soo famaysa aan la dhihin sababtoo iyagoo marka hore laga yaaba inay xaaladooda aada u fiicneed aada u controlayd oona wax xun iyo waxyaalaha aan shaqa ku lahayn haddana markay kuwo kale la kulmaan raadeen bay isku samaynhayaan marka in ilmihii lala laga agdhowaado oo lala socdo waa arrin runtii aada iyo aada muhiim ah weeye marka inaad u qorshayso ugu yaraan isbuuci mar oo kale banaanka aad oola baxdo oy banaanka maaragtay joogaan adigoo laga agdhow yaho lala joogo oo maaragtay la subabaasgaraynhayo waa arrin aada muhiim ah weyn n dhaqan ahaan eh, soomaali haddaan eh, dib ugu noqonno eh, waddamadan marka la joogo n maxaad ku tilmaami kartaa n adoo soo koobaya n sida caruurta masalan n wakhtiga iskuulka iyo loo damaashaadiyo iyo si kooban mm, si ku filan inay tahay miyahow eh, waa runta maxamedow waxaa ficnaan lahayd waqti dheer inaan kusii qaadano oon arrimahan dal communitiga lagala hadlo laakiin xaqiiqada waxaad dareemaysaa in la- lala yar rafanhayo oo maaragtay lagu yar dadka ay ku waalidka ku yar adag tahay siday oola qabsan lahaayeen berigii hore way way adkayd ama in ilmihii la ilaaliyo oo inuu iska baxo banaanka iska ciyaaro oo ciyaalka la soo ciyaaro dhib badan iyo shiki badan kaagama qabin haddase wax kastaad ka cabsanaysaa taasa marka waxay ke- waxay keenaysaa in laba mid dhacaan in ilmihii faraha laga qaado la iska sii daayo oo markaa dambe ay dhibaato ka waaweyn ama yimaadaan ama laga yaabo inay yimaadaan oo kuwo kale ula qabsado iyo in ilmihii guriga lagu hayo oo markaa ficilkiisi iyo activitygiisi ay aada u yaraato oo dhibaatooyin kale xagga caafimaad xataa ay ka yimaadaan ilmaha naftigiisu uu dareemo maaragtay cuqdad kale oo waxay anfacdaan weliba qaatan si fiican loogu sharxin uu dhaho maxaa guriga laygu hayaa ciyaalkan kaleba banaanka way istagaana way ordaane marka arrintaasi waa arrin u baahan inaan ogaano meel kale inaanu nimid dhaqan kale nimid xaalad kale aanu nimid oo sidii loo caalij garayn lahaa ee loola macaamiili lahaa ayadoon arrin fudud ayna ahayn inay macnaha waalidku ay isku aad isugu dayaan waa arrin aada muhiim ah weeyaan usaanu arko oo la u baahan tahan in la isweydiiyo oo la dhaho teen u samaynaa maxaan kala maxaa shaqaynaya maxaan shaqaynaynin la dhaho aad ayaad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xamdi cali oo aanu ka waraysanaynay arrimaha fasaxyada iyo caruurta damaashaadkooda xamdi waad mahadsan tahay aada waa maanta maxaad aadaa mudan
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali